الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وخذ جميع عدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن فذاك جزء السهم فاحفظ عنه واحذر هديت أن تزيق عنه واضربه في الأصل الذي تأصل واحسن من ضم وما تحصل واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح naadimku raxmat ullaahi calayhi waxaynu dhexda kaga soo jirnay isaga oo inooga warramaya tasxiixu lmasaa'il masaa'ilka sida loo saxiix yeelo marka ay jabto dabadeed ee inkisaar ku dhaco waxaynuna tilmaannay cinda tadbiiq marka la dabaqayo ee masaladu taxqiiq nadariya aanay iska ahayn oo ka aqoon ahaan uun loo baranayo ee ay loo baahdo tadbiiqu lwaaqici tadbiiq markaa waaqici ah oo waaqica laga muujiyo inaanay muhim badan ahayn waynu soo ishaarnay naadimkuna raxmat ullaahi calayhi hal qolo hadday ka jabaan oo sihaamtu u qeybsami weydo hal qolo iyo dhowr qolo hadday u qeybsami weydo mid kastaba wuxuu inoo sheegay tallaabada koowaad ee la qaadayaa inay tahay in laysu eego fariiqa ama sinfiga ay ka jabtay iyo sihaamtooda in labadaa laysu eego laguna eego laba nadro oo ah tawaafuq iyo tabaayun wixii ka soo baxa tawaafuqa iyo tabaayunkaana hadday tabaayun noqotana cadadu ru-uuska oo kaamila in la qaadanayo hadday wafqi leedahayna oo waxay iska waafaqayaan jirana wafqiga fariiqa ama cadadu ru-uuska wafqigooda in la qaadanayo kadibna hadday hal qolo oo qura ka jabtay fariiqa cadadkooda taamka ah ee markaa mubaayinka ah ee fogaaday ama waxa weeye wafqigooda in lagu dhufanayo aslu mas'alaha waa hadday hal qolo oo qura ka jabto hadday laba iyo wax ka badan ka jabtayna marka qolo kasta iyaga iyo sihaamtooda laysu eego wixii ka soo baxa labadaa nadro ayaa hadhow qolo kastaba wixii gaar uga soo baxay ayaa misna iyaga dib laysugu eegayaa andaaru larbaca fiirooyinkii afarka ahaa wixii ka soo baxa ayaa aslu mas'alaha lagu dhufanayaa siduu tilmaami doonana jus-u sahmi baa magaciisa la yidhaahdaa waxaa aslu mas'alaha lagu dhufanayo halkay gaadho ayuun baanay ka ansaxaysaa inkisaarkana ama jajabkana usuushii masaa-isha ee toddobada ahayd waxay ugu kala qeybsamaysaa qeyb hal qolo oo qura inay ka jabtaa ay suuragal tahay oo laba qolo aanay ka jabi karin iyo qeyb inay midh ka jabto iyo inay laba ka jabto intuba ay suuragal tahay laakiin saddex qolo aanay ka jabi karin oo aanay suuragal ahayn saddex qolo ay ka jabtay inay isugu yimaadaan iyo qeybta saddexaad oo ah inay isugu iman karaan saddex qolo ay ka jabtay iyo wixii ka yar laakiin afar qolo oo ay ka jabtay inay isugu yimaadaan markaa usuusha qaarkeed suuragal maa usuul usuusha ugu dambaysa ee afraad waa qeyb ay dhici karto hal iyo wixii ka badan oo ilaa afar ah inay ka jabto hal iyo wixii ka badan ilaa afar u badnaan afar inay ka jabto afartuna waa nihaayat linkisaar jabitaanka halka ugu dambaysa weeye oo jabitaan ka badan afar ma jiro allahuma ilaa haddii laga tegi waayo sida waxa weeye saaxibu alcadbi alfaa'id sharxu alifiyati alfaraa'id uu tilmaamayo waxay noqon kartaa oo ka badan karta oo qura marka la joogo baabka walaaga ama waxa weeye baabka munaasahada mayti mayti dhaxashay way dhici kartaa inkisaarku inuu afar ka bato iyo baabka dawil arxaamta iyo baabka wasaayaaga dardaaranka oo had iyo jeer kutubta inta qortaaba ay kooban tahay marka marka dardaaran ahaan dhaxalka uu ku jiro oo qaab gaara loo dardaarmo sida masalan qof warasadiisa ka mida inuu yidhaahdo qofkaasi wuxuu qaadanayo ayaan hebelna u dardaarmay wax la mid ah ama sudus baan u dardaarmay ama baaqiga intaasaan u dardaarmay ama qofka ugu nasiibka yar intuu helayo in leeg baan isagana u dardaarmay waxyaabaha noocaasiya haddii dardaaranku batana jajabkiisu wuu bataa dhaxalkaanuu dhex galaa oo markiiba si yar dibidda inaad uga saartaa suuragal kuma aha oo marka qadar yaroo kooban lagu yidhaahdo intaasaa dardaarana ayuu hawl yar yahay oo intaanad dhaxalkaba gudagelin baad dardaaranka ka saaraysaa laakiin haddii dardaaranka lagu dhex daro oo cibaaro keensanaysa inuu dardaarankii dhex galo la isticmaalo sida in la yidhaahdo cidda idinku dhaxal yar nasiibkiisa ayaan hebelna u dardaarmay dee cidda idinku dhaxal yar waxaad ogaanaysaa markaad wax qaybiso dabadeed marka isagana dardaarankiibaa dusha lagaga darayaa qaab gaarahoo loo dhaxlaana wuu jiraa qaaliban se kutubtu ma qorto marka abwaabtaa wixii aan ka ahayn walaaga iyo waxa weeyaan dawil arxaamta iyo munaasahaadka iyo wasaayaaga oo ay dhici karto inay afar ka badato wixii aan ka ahayn ma dhaafo inkisaarku afar ma dhaafo suuragalna ma aha inuu ka bato marka usuushii toddobada ahayd afartaa qaybood bay ugu kala baxaysaa markaynu siday u kala leeyihiin tilmaanana toddobada asalba way ka suuro gashaa jabitaan marahi inay hal qolo ka jabto toddobada asalba waa ka suuragal oo toddobada asalba way dhici kartaa inay hal qolo oo ka mid ah ka jabto laba inay ka jabtaa waxay ka suuragal tahay toddobada asal wixii aan ka ahayn asalka labo asalka labo wixii aan ka ahayn labo inay ka jabto qolo waa suure laakiin asalka laba suuragal ma aha hal qolo wax ka badan inay ka jabto maxaa yeelay asalkaasi waa nisfi iyo baaqi awi nisfaani ama laba nisfi intaasuma isugu yimaadaba ama qolo laba nisfi le baa isugu yimaada ama qolo nisfi iyo qolo baaqiga sugaysa ayaa isugu yimaada inta nisfi wax ku dhaxashaana dhammaantood waa min hal qof ee ma tacadudaa nisfi dadka wax ku dhaxlaa maba tacadudaan sidoodaba maadaamay sidaa tahay hal qolo inay ka jabto oo qolada baaqiga qaadanaysa waa wax dhici karaa ama nisfiga kale qolada kale inay qaab kale ku qaadatay marka oo ay markaa sidaasi oo kale ay markaa ka jabto waa wax dhici kara hal qolo laakiin laba qolo inay ka jabtaa wax dhici kara marnaba ma marka marka toddobada asal laga reebo asalka labo waa suuragal laba qolo inay ka jabto lixda asal ee kale lixdaba waa suuragal inay laba qolo ka jabto saddex waxay ka jabi kartaa oo qura saddex waxay ka jabi kartaa oo qura oo saddex qolo inay ka jabto ay ka suuragal tahay masaa'ilkii cawlmi jiray ama usuushii cawlmi jirtay oo qura maa lahu sudusun saxiix qoladaynu soo nidhi qoladaa waa suuragal saddex qolo inay ka jabto inay hal qolo ka jabto ama laba ka jabto ama saddex ka jabto markaa saddex qolo inay ka jabto waxay ka suuragal tahay oo qura qolo saddexdii asal ee cawlmi jiray ee sudus iyo itnaa cashar iyo arbacatan wacishruun saddexdaa asal oo qura ayay ka suuragal tahay ama saddexda asal ha cawlmeen ama yay cawlmin farqi male hadday cawlan yihiinna saddex inay ka jabto way suurowdaa haddaanay cawlnaynna saddex qolo inay ka jabto way suurowdaa afar qolo waxay ka jabi kartaa oo qura asalka labiyo toban iyo asalka afar iyo labaatan labadaa asal wax aan ahayn oo ay ka suuragal tahay inay afar qolo ka jabto ma ma dhici karto mana suuragal aha weliba asfa labadaa asal laftooda uma idlaaqna oo sidooda uma sii daysna ee asalka labiyo tobanna waa mudlaqan oo isagu mar kastaba afar inay ka jabto waa suuragal ama caa-il ha noqdo oo ha cawlmo ama yaanu cawlmi laakiin asalka afar iyo labaatan waxay afar qolo ka jabi kartaa oo qura marka aanu cawlmin hadduu si cawlmo oo toddobiyo labaatan u cawlmo ma dhici karto inay afar ka jabto isagana ma suuragalaha inay afar ka jabto ee waxay ku gaar tahay uun inta aanu cawlmin asalka afar iyo labaatan ahlulcilmiguna inkisaarku afar ma gaadhaa mise ma gaadho way isku khilaafaan khilaafkooduna wuxuu ku dhisan yahay tiradii ayeeyooyinka wax dhexlaya oo madhabka maalikiyada oo kale waxay yidhaahdaan weligood inkisaarku saddex ma dhaafa bay yidhaahdaan sababkay sidaa u leeyihiinna waxa weeye iyagu laba ayeeyoo qura bay wax dhaxal siiyaan ayeeyooyinka wax dhaxlaa laba kama bataan cindahum iyaga agtooda laakiin ahlulcilmiga jumhuurkooda qoladii laba ka badinaysay xanaabilada oo saddex gaadhsiinaysay iyo ahlulcilmiga jumhuurkooda kale oo gaadhsiinayay intaa in ka badan oo lahaa tiradoodu ma soo oodmaan waxa weeye iyagu way isla ogol yihiin afar qolo inay ka jabi karto qolada maalikiyada haddaad ku aragto iyagoo leh inkisaarku saddex kama gudbo mas'alada ayeeyada ayay ku dhisan tahay waayo haddii ayeeyooyinku ay laba noqdaan asalka labiyo toban iyo ka afar iyo labaatan labadaba way waxay ka helayaan markaa nasiibkooda oo u qaybsamaya hadday laba noqdaan mar kastaba u qaybsamaya labiyo tobanna waa laba qori oo midba mid bay qaadan afar iyo labaatanna ayeeyooyinku afar qori bay ku yeelanayaan oo midba labay qaadan wuu u qaybsamaya ee qolada le inkisaarku afar wuu gaadhi karaa waa qolada ayeeyooyinka laba ka badinaya qowlkaasi bay ku dhisan tahay marka lasoo khulaaseeyo usuusha siday u kala gelaysaa waa sidaa waa toddobadii asal ee laysla waafaqsanaa amaa labada asal ee la ysku khilaafsan yahay ee aynu rajaxnay inay markaa aslan yihiin ee baabka awowga iyo walaalaha ku gaarka ah ee asalka siddeed iyo toban oo marka masalada sudus ku jiro iyo thulutsulbaaqi siddeed iyo toban lagu dhisayo iyadana laba jeeruun buu jabi karaaye saddex ma gaadhi karto oo qolada labaday ku jirtaa asalka lix iyo soddon oo ay baabka jadmaca alikhwa ay ku dhismayso markay meeshii joogto sudus iyo masalan rubuc iyo thulusulbaaqi iyo cid baaqiga leh iyadana waxay noqonaysaa asalka lix iyo soddon isaguna saddex jeer ayuu jabi karaa oo qolada saddexda jabaysa buu ku jiraa inkastoo bacdu ahlilcilmi aada ku arkayso fii kutubihim inay qolada ku darayaan masalan labada oo kollay ibnu baas oo kale kitaabkiisa fawaa'id اljaliya fi lmabaxith alfaradiya iyo ahlulcilmiga in badani dariiqadaasay maraan lakiin dariiqo saxa maaha ee waa suuragal saddex inay ka jabto sida sheekh ibnu cuthaymiin laftiisu kitaabkiisa tasiir lfaraa'idka uu ku ishaaraya aad ku arki doonto marka uu ku darayo qolada saddexda ay ka jabayso qowlkiisaana saxan oo waa qolada saddexda ay geli karto inay ka jabto marka usuushii toddobada ahayd labadaas iyagu waa ka daba tuure waxay u qaybsantay qolo ay suuragal tahay inay hal qoloo qura ka jabto waa asalka laba iyo qolo ay suuragal tahay labo inay ka jabto laakiin wax ka badan aanay ka jabi karin waa asalka saddex iyo afar iyo sideed waa saddexdaa asal iyo qolo ay suuragal tahay saddex inay ka jabto wax kale aanay ka jabi karin oo ka badan waana asalka lix iyo qolo ay suuragal tahay inay ka jabto afar jeer ama afar qolo oo ah asalka labiyo toban iyo afar iyo labaatan toddobadii asal sidaasi ayay u kala qaybsamayaan labada asal ee baabka awowga ku gaar ahina asalka siddeed iyo tobanna waa qolada labada ayuu ku biirayaa oo saddexda iyo afarta iyo sideedda iyo siddeed iyo toban saasay noqonayaan asalka lix iyo soddonna lixduu ku biirayaa oo waa qoladay ka suuragal tahay saddex qolo inay ka jabto markaynu intaa tilmaanno balaynu naadimka haddaba eegno isagu waxba qaybaha umuu banbixin ee bal hadda sida uu isugu dhufanayo iyo qaabku u gelayo horuu inoogu soo ishaaray ee iminkana aynu la eegno wakhud qaado jamiica cadadi lmubaayini cadadka fogaaday oo dhammaystiran qaado oo wadribhu ku dhufo fi thaani ka labaad ku dhufo walaa tudaahini wax mudaahana iyo warwareegana ha samaynin andaarul arbacaha sida wax loogu dhiso ayuu ku tilmaamay fadaaka kaasi juz-u sahmi juz-u sahmi baa la yidhaahdaa bimacnaa xadu sahmi dheefta waxa weeye hal sahmi dheefteeda weeye oo min asli lmas'ala aslu mas'alaha uga dheef ah aw mablaqihaa bilcawlin caalad ama cawl halkay ku gaadhay hadday cawlantay uga dheef ah fadaaka kaasi juzu sahmi juzu sahmi weeye ee faxfadanhu xifdi oo arrintaa iyadaa xifdi waxdar kana digtoonow hudiita allah ha ku hanuuniyo ha lagu hanuuniya bimacnaa allah ha ku hanuuniye an taziiqa canhu inaad ka leexato xaggiisa nusakda qaarkoodna an tadilla canhu inaad ka lunto marka labaduba waa isku macno dhow yihiin oo ma kala foga waxdar digtoonow hudiita ha lagu hanuuniyo allah ha ku hanuuniye an taziiqa canhu inaad ka leexato oo dariiqa iyadee aan kuusoo tilmaamay inaad ka leexato ama an tadilla canhu inaad ka lunto oo aad ka markaa leexato an tadilla inaad ka lunto waxa weeye arrintaa iyada ah ka digtoonow oo wadribhu ku dhufo markaad jusu sahmigaa qaadato fil asli asalkii ku dhufo alladii kaasi oo ta'asala asaloobay asalkii asaloobay ee hore masalada aada ugu soo dhistay ku dhufo wax si koob dabadeedna mandama waxa ku biiray masalada iyo wamaa taxasala waxa ka soo baxay bal hadda taasna eeg buu kugu yidhi masalada waxa ka soo baxay ee markaad ku dhufatay ku biiray ee ay tagtay bal hadda arrintaa iyada ah kooboo u fiirso darbiga waxay masaladu ku ku noqotay waqsimhu qaybi oo sidaa masalada ku qaybi falqasmu qaybtu idan isla kolkaas saxiixu waa mid saxiixa haddaad sidaa yeesho qeybtu waa saxiix yacrifuhu waxaa garanaya marka ay sidaa tahay alacjamu ka agnaanka ah ayaa garanaya iyo walfasiixu ka fasaaxada badan leh ka iska hadalka yar leh ee waxa weeye hadalma yaqaanka ah ee af afgaabka iska xagga hadalka ku afka gaaban iyo ka fasiixa ee balaaqada leh labaduba waa garanayaan buu yidhi macnaha dadkuba waa garanayaa buu uga jeedaa ilaa dadkuba labadaasu ka dhexeeyaa waar ciddii dhaxal taqaanaaba way garanaysaa hadday tahay faradiyiinta ama dhaxal yaqaanka mid fasaaxo leh iyo mid kaleba wuu garanayaa masalada xaaladdaa iyada ah oo way hawl yar tahay yacrifuhu alacjamu walfasiixu ka acjamka ah ee waxa weeya iska agnaanka ah iyo ka fasiixa ee fasaaxada badan leh dirkuba way garanayaan fa haadihi tani wadaadow jumalu jumal weeye iyo weedho min alxisaabi xisaabta xaggoodii ka ahaaday kuwaasi oo ya'tii uu ku imanayo alcamalu camalku uu ku imanayo iyo shaqadu ay ku imanayso calaa mithaalihinna dariiqooda iyo markaa waddadooda ala bimacnaa tilka aljumal jumalka iyadaa waddadooda iyo dariiqooda ay ku imanayso weeye fa haadihi tani jumalu jumal weeye min alxisaabi xisaabta xaggeeda ka ahaaday oo ya'tii uu ka ima uu ku imanayo alcamalu camalku calaa mihaalihinna mihaalkooda iyo dariiqadooda iyo waddadooda uu ku imanayo min qayri tadwiilin dheerayn la-aan ayuu ugu imanayaa iyo walaa ictisaafin qardajeex la-aan iyadoo wax markaa dheerayn ah iyo wax qardajeexoo waddada aad ka baydhaysa oo waddagoodi aad maraysa iyadoo aanay jirin ayuu dariiqadaa camalkii iyo shaqadii ku imanayaa ee faqnac ku kaaftoon bimaa buyina waxaa la caddeeyey ku kaaftoon fahwa kaasi kaafin waa mid kaafiya oo bimacnaa ku filan oo cid kasta oo faraa'idka uga baahan yacnii ku filan fa huwa kaasi kaafi yacni waa kii ku fillaa ee cid kastaba kaga fillaa can kayrihi qayrkii oo wax kale inuu u baahdo kii kaga fillaa weeyaane arrintaa iyada ah ku kaaftoon naadimku raxmatullaahi calayhi baabkii inkisaarka oo abwaabta dambe oo dhanina ay ku dhismi doonto ayuu hadda inoo gebagabaynaya inaad fahantaana waa muhim maxaa yeelay abwaabta dambe ee soo socota oo dhani isagay ku dhismaysaa majooratigood waayo mid kastaaba waa nooc min ataصxiix munaasakhada inoogu soo xigta laga bilaabo ilaa waxa weeye abwaabta kale ixtiyaadka iyo dadaalka ku dhisan hadday tahay labeebka hadday tahay mafquudka ka la waayey hadday xamliga iyo ka uurka ku jira tahay iyo hadday munaasakhada inoogu soo xigto tahay dirkuba baabkan uu ku dhisan yahay oo waa nooc tasxiixa ka mid ah maadaamay sidaa tahay kan inaad fahantaa waa daruuri waa lagama maarmaan waxaana uu usoo qaybiyey laba qaybood qayb oo waxa weeye markay hal qolo ka jabto ee hal qolo ay u qeybsami weydo ka jabiddana waynu tilmaannay in looga jeedo cinda alculamaa'i alfaraa'id in waxa weeye laba qof iyo ka badan laga dhaxaysiiyo wax haddii la qaybiyo jajabgelayo waayo jajabku agtooda waa ka mamnuuc jajab baan la tusayn oo inaad tidhaahdo halkaasaan idii qaybinayaa midkiinba waa nisfi kaa yeeli maayaan ee cadad saxiixa qofka waa inaad siisaa oo aad tirada kordhisaa markaa ta noocaasiya usuushana qolaba inta ay ka suuragal tahay inay ka jabto waynu ishaarnay waxaynuna nidhi marka koowaad qolo kastoo ay ka jabto waxaa laysu eegaa cadadka dadkan ay ka jabtay tiradooda iyo sihaamta hor yaalla ayaa laysu eegaa laba fiiro baana lagu eegaa sihaamta ay masalada ka heleen iyo cadad ru-uuskooda laba fiiraa lagu eegaa labadaasoo ah atawaafuq iyo watabaayun tii ay noqoto hadday kala tabaayuntana cadad ru-uuskoo kaamila qaado hadday iswaafaqdana wafqiga ru'uusta qaado wafqiga sihaamta ha qaadane wafqiga ru'uusta qaado mas'alada asalkeeda ku dhufo jusu sahmiguna waa waxa aada qaadatay ee aslu mas'alaha aada ku dhufanayso kadibna qof kastaaba waxaa hor yaalla qoladuu ka jabiyo kuwa kaleba jusu sahmigaa ugu garaac qof kastaba dabeedna masalada dambe tasxiixa wuxuu ku yeelanayaa waxaa jusu sahmigaa marka lagu garaaca ka soo baxa markay hal qolo ka jabto khulaasadu waa intaa hadday laba qolo ka jabtana laba tallaabo qaad tallaabadii hore oo ahayd inaad qolo kasta oo tiradani u qaybsami weyday cadadu ru-uuskooda iyo sihaamta u qaybsami weyday inaad labadii nadro ku eegto wixii kaaga soo baxana aada halkaa dhigato maxfuud tidhaahid maxfuud mar labaadkana qolada labaad iyo sihaamta hor yaalla inaad iyagana isu eegto wixii ka soo baxa hadday kala tabaayunaanna ru-uustoo kaamila halkaa aada dhigato haddii kalena wafqiga ru-uustaada halkaa dhigato iyagana maxfuudoo halkaa dhigo hadday laba qodaa qoloo qura ka jabtay iyo hadday saddex ka jabtay iyo hadday afar ka jabtay intay doontaba ha ka jabtay qolo kastaba markaad iyagiiyo sihaamtooda isu eegto ee wixii ka soo baxay intaad halkaa dhigato aada maxfuud tidhaahid maxfuudaadka dib isugu eeg misna maxfuudaadka qolo kasta iyo sihaamtooda ka soo baxday dib isugu eeg waxaanaad ku eegaysaa andaarul arbaca wixii halkaa kaaga soo baxa waxaad ku dhufataa aslu mas'alaha markaad aslu mas'alaha ku dhufato mas'aladu waa saxiix cid kastaaba waa markuu leeyahay way garanaysaa mid acjami ah iyo mid fasiixa mid kastaaba waa fahmi qaybtuna qayb saxiix ah oo aan mugdi lahayn bay noqonaysaa haddaba masalada mas'alatlimtixaan la yidhaahdo ee ahlulcilmigu ay dalabada ku imtixaami jireen bal aynu soo gudbinno waa mas'alo meeshay ka ansaxaysaa fogaanaysa soddon kun kor bay u dhaafaysaa dabeedna waxay noqonaysaa in waxa weeye ardaygu uu ku wareero dalabatul cilmiga ayay u diri jireen ahlulcilmigu waxaanay u bixiyeen mas'alat limtixaan waxaanay ku odhan jireen dalaboy mayd baa wuxuu ka tegay afar qolo qolo kasta oo ka mid ahina toban way ka yar yihiin qolo kastaoo afartaa qolo ka mid ahi toban way ka hooseeyaan maca daalika masaladiisu masaladoodu afartaa qolo soddon kun wax ka badan ayay ku ansaxaysaa bal masaladaa soo baadha bay odhan jireen masalo afar qolo mayday dhexlayaan afartaa qolobana toban way ka yar yihiin qolo kastoo ka mid ah ee qolo iska fara badatay maaha eh ilowba ilow afarta qolo qolo kastaaba toban waa ka yar yihiin misna masaladoodu waxay ka ansaxaysaa soddon kun kor bay u dhaafaysaa mas'alatlimtixaan bay ahlulcilmiga u bixiyeen mas'aladaasi waxa weeye afar zawjo afar xaas arbacu zawjaatin iyo wa khamsu jaddaatin iyo shan ayeeyo iyo wa sabcu banaatin iyo toddoba hablayow oo maydku dhalay iyo wa tiscatu acmaamin iyo sagaal adeer waa sagaal casabo ahun waxba muhim maaha inay adeer noqdaan hadday doonaan ikhwaba ha noqdeen masalada noocaasi ah markaynu sidaa u eegno sawjaadku maanta maxay yeelanayaan thumun saxiix waayo banaad baa jooga asal mar haddii farac waaris ay joogo siddeed meelood meel ahaan bay leeyihin ayeeyooyinkuna weligoodba sudus ma dhaafaan kamana hoos maraan hablaha banaadka toddobadaahina huluthaan adeeraduna waa casabo mas'aladu dhinac kastaad kaga timaado afar iyo labaatan bay ku dhismaysaa afar iyo labaatan bay ku dhismaysaa wax oo dhan bana way ka jabi doontaa afarta qoloba inkisaarka halkii ugu dambeeyey ayay tegaysaa markay afar iyo labaatan noqoto hablaha huluthaanka lehi waxay leeyihiin lix iyo toban waa huluthaan waa lix iyo toban ayayooyinkuna sudus bay leeyihiin suduska afar iyo labaatana suduskeed lix meelood meel ahaani waa afar xaasaskuna thumun bay leeyihiin siddeed meelood meel ahaan afar iyo labaatan siddeed meelood meel ahaani waa saddex adeerada maxaa usoo hadhaya hal qori oo qura hal qori baa usoo hadhaya marka la isu geeyo lix iyo toban loo geeyey afarta ayayooyinku qaadanayaan waa labaatan iyo saddexda xaasasku qaadanayaan waa saddex iyo labaatan hal baa usoo hadhay sagaalkii adeer marka qolo kasta sihaamta hor taalla ee ay afar iyo labaatanka ka heleen iyo bal cadadu ru-uuskooda isu eeg banaadkaynu ka bilownay soo ma ahayn banaadku lix iyo toban bay heleen iyagiina waa toddoba toddoba iyo lix iyo toban maxaa ka dhexeeya waa tabaayun wax allaale iyo wax ka dhexeeya tiro ka yaroo u qaybsamaysa ilaa laba nadar baa lagu eegaya laba nadro ima tabaayun waa ima tawaafuq tawaafuq maaha oo tiro ka yar oo labadooda u qaybsamaysaa ma jirto mar hadday sidaa tahay waa tabaayun way kala fogaadeen marka toddobada oo sideedaa intaad qaadato halkaa dhigo oo waxaad tahdaa maxfuud toddobada meel dhigo qolada labaad gudub qolada labaad ayayooyinkaba ka dhig dhinaca doontaba ka bilowo ayayooyinka tiradoodu waa shan cadadu ru-uuskoodu waa shan sihaamta ay ka heleen afar iyo labaatanna waa afar afar iyo shan maxaa ka dhexeeya laba tiro kastoo isku xigaa tabaayun bay ahaan jireen sooma waa tabaayun afartaoo sideeda ah ila waa cadad ru-uus ma cafwan shanta oo sideeda ah shanta cadad ru-uuska ma ogta sihaamta marna la taaban maayo cadad ru-uuskoo shan ah iyadana maxfuud dheh toddobaa meel inoo taallay soo maha shantana ku hoos qor maxfuud iyana halkaasii taalla qolada saddexaad u gudub waa zawjaadkii tiradoodu waa afar zawjaadku waa afar sihaamta ay heleenna waa saddex saddex iyo afar maxaa ka dhexeeya iyana waa tabaayun wuxuuba waa kala wada tabaayunaya saddexdaana afarna iyagu tiradoodu waa afar soo ma afartana ku hoos qor waxaynu haysanaa toddoba iyo shan iyo afar hoos yahay waxaa inoo soo hadhay hal qolo adeeradii sagaalka ahaa adeerada sagaalka ah iyo sahmiga hor yaalla ile dhaxalkii sahmi bay ka heleen hal qori labadaana isu eg iyana waa tabaayun sagaalkooda oo sidii ah hoosti afartii cadadba way kala tabaayuneen qolona qolo u iman weyde afartii qolobana way ka jabta mar hadday sidaa tahay waxaad ku eegtaa andaaru larbaca afartan maxfuud ee meeshan inoo yaalla tallaabada labaad soomay ahayn in andaarularbaca lagu eego maxfuudaadka inoo soo baxay baynu ku eegaynay andaarularbaca sooma halkan waxaa yaalla toddoba iyo shan iyo sagaal iyo iyo afar khalaas bal waxaa ka dhexeeya idinkaa laydinka rabaa wax allaaliya wax ka dhexeeyaa ma jiro mid mid hoos gelaya iyo mid mid ay wax wadaagayaan ma jiro markaad xagga hoose ka bilowda waa afar iyo shan iyo toddoba iyo sagaal khalaas mid mid wax ka dhexeeyaan leh labadii isuxigaad su eegtaaba waa tabaayun waxbaba kama dhexeeyaan afartaba afartaba isku dhufo markaa barbarkaa kaga qabo oo kan kan ku dhufo wixii ka soo baxa ka saddexaad ku dhufo wixii ka soo baxa ka afraad ku dhufo khalaas wuxuu markaas soo baxaya markaad afartaa isku dhufato waxaa soo baxaya kun iyo laba boqol iyo lixdan ad afartooda isku dhufato dadaad in markiiba mobilka u qaadato afartaba ka gaadhsiiso kun iyo laba boqol iyo lixdan jusu sahmigi waa kaa markaa fadaka jusu sahmi faxfadanhu jusu sahmigi waa kaa markaa jusu sahmigii baa wuxuu noqday markii afartiiba kala tabaayuneen ee afartii la isku dhuftay ayaa jusu sahmigii wuxuu noqday kun iyo laba boqol iyo lixdan afarta qolobana mid toban gaadhayna kuma jiro sagaalkaa ugu badan afarta qolo ee dhaxalka lahaa sagaalkaa ugu badan qolo waa afar qolona waa shan qolona waa toddoba qolona waa sagaal waxba waa intaa kun iyo laba boqol iyo lixdan kun iyo laba boqol iyo lixdan waxaad ku dhufataa afar iyo labaatan ilaa aslu masale afar iyo labaatan buu ahaay waxaa kuu soo baxaya soddon kun iyo laba boqol iyo afartan soddon kun iyo laba boqol iyo afartan wa bihaa tasix bartaasay ka ansaxaysa khalaas waa soddon kun laba boqol iyo afartan mas'alatu limtixaan ahlulcilmigu way ku imtixaami jireen dalabada umay sheegi jirin masalada e bal orda oo dadka marba intaad doontaan dila oo marba tirada saad doontaan isu daba mariya oo masalo afar qolo dhaxal isugu yimaadeen oo misna soddon kun tasxiixeedu dhaafayo soo saara bay odhan jireen caawaba ha daalo marba iyayooyinka toddoba ha ka dhigo marba sideed ha ka dhigo marba meel ha kala wado waana afar qolo wuxuu yaanay afar qolo ka badan bay odhan jireen waa afar qolo qolo kastoo ka mid ahina toban ma gaadho marka waad qariibsanaysaa waxad oonaysaa say suuragal u tahay waa halkii shalay aan tilmaamayay aan lahaa masale kasta haddii tasxiixeeda loo eegayo dee waxay noqonaysaa in waxa weeye waktiyada qaarkood lagu wareero oo haddii iminka intaasi dhaxal isugu yimaadaan oo aad tidhaahid waar soddon kun iyo laba boqol iyo afartan qori iga dhig dee nin waalan baa lagu qaadanaya mi waalayahay baa la odhanaya marka laabudda inaad farsamo keento oo markaasoo kale qolaba inta hor taalla inaad haatan gaar ugu dhaxasho hadha u qaybiso oo qolaba inta hor taalla aad tidhaahid war bal hayna wareerinina intiinaan gaar idinku qaybinaya waa ku dawaqaya haddii kale ah oo qolada ayayooyinka shanta ahe afarta hor yaallaan aad tahid ee ukaadi afartiina qori baan shan ka dhigaya anaa hoosta ka furfuraya aradeero qori shanaad iga soo dhex saara ragga yaqaana ee khibradda leho dabeedna ay shan ka dhigaan aad shanta ugu qori tuurtoon ee iska kala taga shantiinaa qori waa kuwaas waxa idinka maqan miyaa garanaysaa afartiinii qori ayuun baan mid ka soo dhex saara afartaasun baa lahayde miyaa wax kale lahayde ma intaasaan intiumaan idii qaybiyey ina kala dhufta waad iska dirto hablaana aad tahid naasow lix iyo toban maaha war adeerow laba qori iigu dhex baabii lix iyo tobanku ila iyagu waa toddoba eh afar iyo toban min laba qoray u qaadanayaan soo maaha ar adeerow labada qori ku dhex baabii oo ku dhex furfur dabeedna markuu kuugu dhex furfuray afar iyo toban caadi ay kuusoo hadho aad hablaa kala siiso midbaa laba u dhiibto afar iyo labaatanka masaladaba aanad isku dhaafin xaasaskii ahaa afarta iyagana saddex qori baa hor yaalay sowmaa saddexda un midh sad midh ka soo dhex saar ardib igu yaro furfura oo qoriba wax ka soo qaada oo haddii adhi la xidhxidhaya waxa uu yahay adeer qori afraad iga dhex sameeya marka lagaaga dhex sameeyo iyagana u qori tuur oo kala dhaqaaqa dheh haddaanad farsamo keenin ee aada tasxiix iyo kitaabka un istaahid awal wadaduu marin jiray dan baad u dawaqi doontaa aduunbaa yaabyaabi marka mas'alatu limtixaan iyaduna waa qaabkaa marka runtii masaa'ilka si badan waxaa idinku furfuraya oo aad si badan kaga ciil beelaysaan wadaadkan mustafa diib lbuqa xafidahu llah kitaabkiisa qaybahan dambe ee maxluulaadkan uu furfuray misaaladuu badiyey mooyaane mas'ala mas'alou idinku furfuraya markaad tawaafuq u baahataan markaad tabaayun u baahataan markay hal qolo ka jabto markay laba ka jabto markay saddex ka jabto intaba si wacan wacan oo sharaxeediina la socdo oo haddaad inkisaar u baahato aana dib ugu noqonayn ayuu kuugu furfuraya ee waxoogaa in hadalkuun kugu bato mooyaane lakiin khulaasada inaad fahanto un baa muhima khulaasaduna waa inta aan ishaarayo mas'alat limtixaan oo qura dariiqadaynu marnay markaad fahanto iyo sidaynu kusoo saarnay kun iyo laba boqol iyo lixdankii iyo siday soddon kun iyo laba boqol iyo ku noqotay afartanka waxyaabaha markaad fahanto si hawl yar baad masaa'ilka oo dhan u furfuraysa marka inkisaarku wax sii adag ma aha ee dariiqadiisa inaad fahantoon baa muhima marka kollay masaa'ilka damboo dhani maadaamay ku dhismayaan oo munaasakhaadka wuxuuba ay dariiqadaa mari doonaan inaad fahanto waa muhim inaad fahanto waa muhim xitaa casharka maanta kama gudbinayno shantaa bayd iminka aynu akrinaynen adimku tilmaamay waayo waxaynu doonaynaa intan in bal dib loo jeegareeyo oo aada fahantaan marka intaa la fahmo masaa'ilka kale waa iska hawl yaraanaya naadimku raxmat ullaahi calayhi waxa uu yidhi fadaaka kaasi markuu andaarul arbicihii arrinkoodii ka soo warramay fadaaka kaasi juz-u sahmi waa juz-u sahmi ee faxfadanhu xifdi oo marka arrinta ayada ah xifdi oo waxdar digtoonow hudiita ha lagu hanuuniye bimacnaa allah ha ku hanuuniye waa jumla duaa waa jumla ducaa'iya oo ictiraadiye ah an taziiqa canhu inaad markaa ka weecato arrinta iyadaa inaad ka weecato ka digtoonow ama an tadilla canhu inaad ka lunto ka digtoonow markaad juzuu sahmiga soo saarto wadribhu ku dhufo fi lasli asalka ku dhufo aslu mas'alaha ku dhufo haddeer juzuu sahmigeenna wuxuu noqday kun iyo laba boqol iyo lixdan afar iyo labaatankii oo aslu mas'aliyahaa baynu ku dhufanay dariiqadaasaynu marnay tii buu inoo ishaaraya wadribhu ku dhufo juzuu sahmiga fi lasli asalka ku dhufo alladii asalkaasi oo ta asala asaloobay asalkii asaloobay ama asalku ha cawlmo ama yu cawlmine ku dhufo oo wax si koob mandama waxa ku darmay iyo wamaa taxasala waxa ka soo baxay iskagas uu iskaga sii adkeeyey waxa ku biiray masaladii ee ka soo baxay bal hadda koob oyay ku dhaafin si wacan ume u weelee waqsimhu qaybi falqasmu qaybtu idan isla kolkaas saxiixu waa ansax waa saxiix weeye laba qaabbana waad u qaybin kartaa jusu sahmiga masalada kor saaran qolo kasta wixii hor yaalla inaad ugu dhufato oo iminka mas'alatul imtixaankii soomaynaan odhan jusu sahmigeedu waa kun iyo laba boqol iyo lixdan kun iyo laba boqol iyo lixdanka qof kasta waxaa hor yaalla ugu dhufo xaasaska waxaa hor yaallay saddex qori saddexda qori intaa ugu dhufo wixii ka soo baxa bay leeyihiin ayayooyinka afar baa hor yaallay intaa ugu dhufo wixii ka soo baxa bay leeyihiin sidaasi waa dariiqada faradiyiintu maraan waana sida ugu wacan oo kutubulfaraa'id oo dhani dariiqadaasay maraysaa dariiqo labaad haddaad martana waxba ku yeeli mayso oo haddaad markaad jusu sahmiga ku dhufato aslu mas'alaha halkay gaadho sidii mas'alatul imtixaanba ay soddonka kun iyo laba boqol iyo afartanka u gaadhay halkay gaadho haddaad dib uga qaybiso haddaan waxbaba ku dhufan oo aad tidhaahid soddonkaa kun iyo labadaa boqol iyo afartankaa imisay ku lahayd labada xaa xaasaska saddexdaahi afartaahi baan leeyahy imisay ku lahaayeen oo aad tidhaahid dee thumun bay ku lahaayeen waad tidhaahid qadarkaa thumunkii waa imisa oo aad thumunka soo saarto siddeed meelood meelahaan oo aada hor dhigto tabtii unbay soo baxaysaa oo aad tidhaahid ayayooyinku imisay lahaayeen waxay lahaayeen lix meelood meel ahaan oo soddon kun iyo laba boqol iyo lixdan lix meelood meel ahaanteed waa imisa dee waa intaa dee hordhig haddaad sidaa tilaahidna waad heshaa oo qaybtu way saxiix bay noqonaysaa laakiin dariiqada faradiyiintu maraan waxa weeye tiradani halkay gaadhay waxba inaan la qaybine qolo kastaa waxay haysteen ee horee u qaybsami waayey waxaanaad jusuu sahmiga ka dhigtay ee masalada korkeeda dhigtay inaad ugu wada dhufato qof kastaba hadhowna aada eegto tirada isu wada geyso hadday aslu mas'alaha leekaato aad aragto masaladaadii inay ansaxday hadday wax iska kaa dheeraadaanna inaad kharibtay aada garato waqsimhu qaybi falqasmu qaybtu idan isla kolkaas saxiixu weeye mid saxiixa weeye yacrifuhu waxaa garanaya inay saxiix tahay alacjamu kii iska agnaanka ahaa ee aan aftahanka ahayn iyo walfasiixu kii fasiix ahaa ee aftahamada lahaa dirkuba waa garanaya macnaha cid kastaaba waa fahmaysaa buu ku leeyahy oo dhaxaluun garanaysa fa haadihi tani wadaadow min alxisaabi jumalu ay jumalu jumlooyin iyo weedho weeye fa haadihi tan oo bimacnaa alatii dakartuha aan soo sheegay ee baabkan markaa inkisaarka iyo aan ku soo balballaadhiyey jumalu jumal weeye min alxisaabi xisaabta xaggeydii ka ahaatay oo ya'tii uu ku imanayo alcamalu shaqadu ay ku imanayso calaa mihaalihinna dariiqooda iyo waddadooda ay ku imanayso oo dariiqada camalka xisaabta uu ku imanaya taa weeye min gayri tadwiilin baan ugu imanayaa dheerayn la-aan iyadoo wax dheeraynaya aanay jirin waddooyin kaloo laga wareegaabaa oo ahlulcilmi kale waddooyin kale iyo dariiqooyin kale ay ku xisaabiyaan laakiin tanaa ugu fiican min gayri tadwiilin dheerayn la-aan iyo wala ictisaafin qardajeex la-aan iyadoo aan masaladina dheeraanayn qardajeex aada ku dhufatay oo aada ictisaaf samaysay oo waa rukuubun calaa khilaafi dariiq waddada meel aan ahayn inaad isku qaado ayaa la yidhahdaa ictisaafka markaa waa qardajeex iyadaanad qardajeexin oo wax markaa dadku aanay garanayn oo xisaab adigu aad iska markaa iska soo madhoodhaysatay aanay ahayn ee xisaab ummadduba kula fahmi karaysa ay tahay midda kale aanay dheerayn ee ay kooban tahay taasi weeyaan buu ley min kayri tadwiilin dheerayn la-aan iyo wala ictisaafi qardajeex la-aan ee faqnac ku kaaftoon oo ku qanac bimaa buyina waxaa la caddeeyey fahwa kaasi kaafi ay kaafiye kii ku markaa ku filan ee ka kaafiyaya can gayrihi qayrkii ka kaafiyaya weeyaane taasi ku qanac marka insha allahu tacaala baab xoogaa qiimayntiisa le baa inoogu soo xiga oo munaasakhaadka mayti mayti dhaxashay markaan uma gudbayno masaa'il kalena kusii kaabi mayna insha allahu intaas inagu soo koobaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam